soo sheegay in waxoogaa banaanbaxyo rabshado wata iyo waxaas inay magaalada ka dhacdhaceen labada qolo oo qolana shacbiga tahay noocay doona ha ahaadaane qolada dawladdahay midba wax yar un baan odhanayaa oo qolada shacbiga waxaan leeyahay nabadgelyada lagu naaloonayo oo lagu nool yahay hala dhowro dacwad waa la qabi karaa haddiise dacwad la qabo dacwadda cid loo dacwoodaa waa buuxdaa waa la buuxaa dawlad iyo odayaal iyo akhyaarba waa la buuxaa haddaad dacwad qabtaan wixii aad ka dacwoonaysaan sheega laakiin yaan nabadda mid waxyeesho oo rabshad ah hala joojiyo baan dadweynaha ugu yeeraynaa hala joojiyo wixii rabshad ah taayar baa la gubay iyo buuq baa la sameeyey iyo xabad baa la riyay iyo waxaa oo dhan wixii lagu faanayay bay ahayd waxba kuma dawoobaan nabadda dad yahow adkaysta waana la wadaagaa nolosha magaalada cid waliba waa joogtaa hala joojiyayaanu leenahay waxaa deg deg ha loo joojiyo weliba ayaanu dadweynaha odhanaynaa nabadgelyada ayaan wax loo dhimin wuxuu u dhimaya wax u dhimaya ciddii ku kacaysana dacwad haddaad qabtaan dad yahow wuxuu ka dacwoonaysaan dacwooda dawladda waxaan leenahay dadku hadduu dacwoonayo ha la qanciyo waana inuu helaa dadku meeluu u dacwoodo waa in la helo weye ha la qanciyo ciddii dacwoonaysa hala ha la qanciyo odayaasha culimada kulli wax alla wixii nabadda waxyeelayahay cid dani ugu jirtaa ma jirto mid ganacsanaya iyo mid dawlada iyo mid shacbiya iyo mid odaya iyo mid caruura iyo mid haweeno iyo mid raga midna nabadgelyadu waxa lagu nool yahay weye alla dacwoodo wax waa la qoonsan karaa saxa lagu ahaado lagu qalda waa la qaldami karaa dadku waa qaldami karaa laakiin ilaa wa ilaa nabadda hal adkayo ilaa wa ilaa nabadda hal ilaa wa ilaa nabadda hal adkayo